xaalad biilaange oo saameyn ku weelatay nololadad keena kusurung degmada fariilibaah oo qiyaastii afartashan kilomitrin jarta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle aqoon-yahane odayaal haween iyo dhallinyaro oo ishilqaamyana biidhaamin suubi dadka degan degmada fariilibaah oo dhibaato weyn qaba helowka biyo markaaska dhagamayaan waxaana kumada dadka la diirsiyey gurmadka biidhaaminta oo ku hadalyana kuma hadnagi iyo sidoo kale isde in lansuubi gurmud degdege waan lagu kaalmay sidii markaasi ka helan lahayan biyo
waaragteen dadka baahida uu qabo wixii maanta meesha aan ka qabsada waad ujeedeen dadka oon ceel biyo male shaaqo biyo male waddi oon baa ka jira ummadii oona baabow haysaa haddee maantana fuusto iyo hal laba baabuur iyo saddex baabuurna waxba tiri mayso wax ka weynaana deeqo wax ka weyn ama shan baabuur ama lix baabuur ka yar degmadaan ma deeqdo marka waxaan rabnaa eedaha caalamiga ama dadka islaamka in ay biyo khayr qabana siiyaan oo waxay noo awoodaan oo biyo ay nagu taakuleeyaan ama ceel riiga ay nadii noo heli ceelkiiga hadday noo heli karaan ay noo raadiyaan saasaa u baahannaha bisha maanta noo keenay laba boydhow way mahadsan yihiin hase ahaatee meesha degmo waaye afar boydadoo la keena haddaa kor wax kutagi wayse haddaana baahida aad ay u baahan tahay meesha hadda maanta aad biyaha nooga keenaysiinna waxaa nooga fiicnaan lahayd gargaar degdega in nooga keena haddana biyahaa nooga daran waxaan caalanka ka codsanaynaa in oonkaa nooga darana maanta biyo haddii ilaah awood leh waxaad noo heli karta inaad diisiin gudoomiye ku-geenka amniga siyaasadda degmada farilibaa awaale saag oo gobro ku haayay goobtana nishay ku hadli uu soo kabaaqi in lagu qayb qaada gurmadka biidhaaminta bismillahi raxmaan raxiim halkaan waxaan ka saamaynaa dhalinyaradii maanta loo keentay biyaha oo baahida badnaa ee jirtay deegaanka firlibaax degmada firlibaax haddii ay tahay ciladaas haddii ay tahay caysibir haddii ay tahay meesha leeraah dooyaali waxaa ka jirta carrada biyo la-aan badan xilli kullo aad u adegaa lagu jiraa dhalinyarada loo keentana waa mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa dadka wax haysto mahsinatii loo waxsiiyey in baahi biyo hadda ay nooga darta xilliga maanta la joogo ay biyaha aad u daran yihiin haddii ay tahay maamulka gobolka ugu horeeya muuse salaad weheliyo iyo kudeenkiisi iyo maamul goboleedka hirshabeelle intaba waxayna awoodaan carrada biila-aanta ka jirto iyo hay-adaha waxaan udhibayna codsigaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dookumadii haweenkii xubnaha gurmudka biidhaameynta kasuubi degmada farriibaa ee gobolka hiiraan ee dadka muslimiinta ku dalbatay insi degdege dadka inlan kasuubi biidhaameyn waxaa soo gaaray degmada sarlibaax oo nolosheeda ay bilacaantan alxamdulilah ilaah wuuna keenay waxaa nagu keenay laba booya booyada baahideeda dabooli karto baahi ilaaha daboolo biyo laba booy sarlibaax ma dabooli karto afar ma dabooli karto waxaan weydiisanaynaa alla xaggiis alla waxa alla ka sokow waxaan weydiinaynaa jaaliyadeen leenahay dadaan waxaan leenahay mutacalimiin aqoon-yahanaan leenahay waxaan leenahay haasha culumadiyo si degdeg ah degmada firlibaax ha loola soo gaaro nin kasta oo ganacsada ah iyo nin kasta oo rubanna ugu maqanba si degdeg biyo oo u badan baahideeda iyo wixii aad heli kartiin oo kaleento beelo cabdilaa